halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa aada uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax arbacaha bisha kooiyo tobnaad ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobankana waa labayo labaatan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad idaacaddeenna saaka iyo caalamkana dhegaystayaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xisbiyadii ku guuldaraystay doorashadii somalilan oo v o a ugu warramay dareenkooda umaan tanaasulin muusabixi umaan tanaasulin kulmide waxaan u tanaasulay nabadda wadajirka iyo midnimada ummadda soomaalida magac waanu ku soo jiidnay soomaali dhunatan arrintan magac bay u tahay markaa waanu de alxamdulillahi tacaala waanu nabadbaynu ugu dhammaatay dadkaygiina waanu hambalyaanaynaa aanu inta badan isku dul haysanay
waxaa kale oo aad maqli doontaan soomaalida magaalada london oo taageero u dirtay dadkii ku waxyeeloobay qaraxii xoogganaa ee afar iyo tobankii oktoobar ka dhacay muqdisho
sidoo kale waxaan idin haynaa warbixinno ku saabsan gobolka hiiraan iyo dalkaasi kenya balse marka hore warkii caalamka waddooyinka caasimadda zimbabwe ee xaraare ayaa ilaa iyo shalayba waxaa ka soconaya dabaaldeg iyo fantasiyo dadka ay dhegayaan kadib markii uu iscasilay robert mugabe ku-xigeenkii mugabe emerson manangagwa oo lixdii bishan november uu hore mugabe shaqada uga ceyriyey ayaa maanta arbaca lagu wadaa in loo dhaariyo madaxweynaha dalkaasi sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan xisbiga talada haya ee zanu p f mid ka mid ah dadka dabaaldegaya oo la hadlay v o a ayaa yidhi tani waa horumar deg deg ah haddii aanu nahay shacabka zimbabwe oo aad u faraxsan waxaan uga mahadnaqaynaa ilaahay ducadeenna aqbalay waxaan soo saxriirnay soddon iyo toddoba sano
qaybihii ugu dambeeyey ee xubnihii meyd ka mid a ciidamadii maraykanka ahaa ee afartii oktoobar lagu dilay dalka niger ayaa la helay labiiyo tobankii bishan sida uu sheegay sarkaal ka tirsan dowladda maraykanka oo aan magaciisa la sheegin johnson iyo saddex kale oo ka tirsan ciidanka maraykanka ayaa la laayay kadib markii ay kolonyadii ay la socdeen weerar gaadmaha lagu qaaday iyaga oo ka amabaxay tuulada tongotongo ee dalka niger johnson oo shan iyo labaatan jir ahaa ayaa laga go-doomiyey ciidankii uu la socday ka hor inta aan la dilin waxaana qaybo ka mid ah xubno ka mid a meydkiisii la helay laba maalmood kadib xilligii la dilay sarkaalkan ayaa shaaciyey in baarayaasha caafimaadka ee ciidanka ay caddeeyeen xubnaha la helay inay yihiin kuwo askarigan ka mid ah afartii bishii hore lagu dilay tuulada ku taal dalka niger baaristan ku saabsan sababta iyo sidii askarta loo laayay ayaa la filayaa in lasoo gebagabeeyo bisha koowaad ee sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka aroor suuban dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington madaxda lagaga guulaystay doorashadii ka dhacday somalilan toddobaadkii hore cabdiraxmaan cire oo ah gudoomiyaha guddiga guddoomiyaha xisbiga waddani iyo faysal cali waraabaha xisbiga ucid ayaa ka hadlay natiijadii hordhaca ah ee madaxweynenimada somalilan uu ku hantay muuse biixi cabdi marka hore aanu ku horeyno warbixin uu ismaaciil xuseen fajar ku eegayo waddani iyo doorashada kadib
kulan soconayay in ku dhow afar saacadood oo ay yeesheen mas-uuliyiinta xisbiga waddani oo ay ku lafagurayeen natiijada hordhaca ah ee codbixinta ayaa ugu dambeyn waxaa xisbigaasi shaaciyey inay aqbaleen natiijada codbixinta waa kan murashaxa jegada madaxweyne ee xisbiga waddani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo arrintaas ka hadlaya markaan la tashaday xisbiga waxaan qaatay maanta go-aan qanaad oo aan hubo inaanu farax gelinaynin taageerayaasha codkooda la boobay kaas oo ah mid ku ah lagu badbaadinayo midnimada ummadda somalilan iyo ammaanka qaranka umaan tanaasulin muuse biixi umaan tanaasulin kulmiye waxaan u tanaasulay nabadda wadajirka iyo midnimada ummadda somalilan waxaa go-aansaday inaan natiijada gacanku samayska ah ee la dhowdhoobay aan aqbalo siduu hore u yidhi madaxweyne daahir ciyaale gacantayda somalilan ku burburi mayso aniguna waxaan leehay dalkayga dabacayga u burburin maayo dadkaygana dhiigooda u daadin maayo gudoomiye ciro ayaa baaq u jeediyey taageerayaashiisa waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha xisbiga wadani meel kastoo joogaan inaanay u dheganuglaanin xaalad abuurka xisbiga kulmiye ka wado dhammaan deegaanada jamhuuriyadda somalilan waxaan ugu baaqayaa inaynu ka fogaano banaanbax iyo iskiroomaad ciidamada cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro wuxuu ugu baaqay xukuumadda in ay soo dayso dad ay xidhxidhay oo uu sheegay in ay ka tirsanaayeen xisbiga waddani waxaan u soo jeedinayaa xukuumadda inay sii dayso madaxda iyo taageerayaasha xisbiga waddani ee ilaa imika u xidhxidhan waxaan kaloo soo jeedinayaa inay magdhow siiso dadkii ciidamadu dhaawaceen iyo kuwii dhintayba inkastoo xisbiyada mucaaradka ah ee ay aqbaleen natiijada hordhaca ah ee doorashada haddana madaxweynaha cusub ee la doortay waxaa horyaalla howlo badan sida uu leeyahay guddoomiyihii hore ee guddida doorashada somalilan ciise xamari waxaan hambalyaynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay mudane muuse biixi abdi in uu ilaahay xilkaa uu qaaday la garab galo waxa uu dhaxlay kolley dal duruufo badani ka jiraan duruufahaasoo ama dhaqaale leh ama waxyaabo kale leh ama garduufooyin ka dhashay iminka kaambeynadii iyo wixiiba ha noqoto waxaanan u rajaynayaa inuu noqdo sida aan ka filayo nin sallaan dheer u fuula oo arka oo ay u muuqdaan hareeraha dhex iyo dhexda somalilan oo aanu ku koobnaanoon inta hareerihiisa taagan laakiin uu arko duruufaha baalaha ka jira iyo dhexda ka jira iyo wixii surrounding weliba hareeraheeda somalilan ku si ballaaran uu arko oo uu kolley duruufaha u maantayngareeyo wax uga qabto arrimaha ku cusub doorashadan waxaa ka mid ah in madaxweynaha haatan xilka ka degaya axmed maxamed maxamuud siilaanyo uu xilxafiiseedkiisa hayay oo keliya hal xilli
horta runtii waa waxyaabo aad uga cusub saaxadiinna weliba saaxadda afrika in madaxweyne jooga yidhaahdo anugu doorka labaad ma tartamayo runtii waxay ku jirtaa liadershipka wanaagsan ama hogaamiyaha wanaagsan waxa weeyaan waa ka gartaa wakhtiga uu ka tegaya meesha haatan waxaa natiijada hordhaca ah loo gudbinayaa maxkamadda sare ee somalilan halkaas oo si rasmi ah loogu shaacin doono natiijada kama dambaysta ah ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa dhan kale hogaamiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe oo isagu markii saddexaad ku guuldaraystay inuu helo kalsoonida dadweynaha somalilan ayaa wuxuu isna u warramay waryaheena v o a ismaaciil xuseen farjar waxaana uu dareenkiisa kula wadaagay magaalada hargeysa weligeed may gaadheen saddex xusbi oo arday oo boqolkiiba shan iyo konton oo meelada anaga iyo wadane xitaa anaanu ka helin konkon cod shan shan boqol cod mucjisay noqotay hase haatee waxaan wax kasta ka raacinaa danta ummadda kursiga kuli qof baa fadhiisan lahaa qofka ilahay u qoray dee qadarka ilahay kama hor imanayno waanu soo dhaweynaynaa magac dhan waynu kusoo jiidnay soomaali dhantan arrintan magac bay u tahay marka waanu de alxamdulilah tacaala waanu nabad bay nagu dhammaatay dadkaygiina waanu hambalyaynanaa waanu inta badan isku dul haysanay laakiin gudoomiye olole adag baa gasheen oo tusaale ahaan waxaa jirtay in aada loo kala qaybsamay ololihii kambeenka qabyaalad waxyaaba badan baa bulshada soo kor aad bay u qaybsan tahay sidee baa loo daawanaya horta adduunku wuxuu u kala qaybsanaa political division baa ku dhaca siyaasad bay u kala laakiin anagu maanta qabiil baanu qaybsannahay weliba si xunxun oo maqaanasa cunsuriyada canfa ayaa qabiilkii loo isticmaalay markaa waxay tahay dowladda ayay taaran tahay madaxweynaha la doortay bay taaran tahay siduu ummadda u mideen lahaa horena waa ku kala ka qaybsaneenoo arrintii khaatumaa jirtay arrintii booholaa jirtay berigii sanaag baa jiray mudnaanta imanka waynu siinaa gudahayaga sidii loo hagaajin lahaa ilaa aan gudahayaga hagaajinayna inaan adduunka weydiisana ictiraaf way foolxun tahay maxaad is leedahay shaqada ugu adagee hortaalla ama madaxweynaha cusub ee la doortay mudane muuse biix cabdi way tahay waa mideynta dadka dadka qabaa'il buu tahay si qabaa'ilka looga bixi lahaa cadaad loo keeni lahaa dad ka saar lahayn qabaa'ilka inuu ummad ahaan u u abuur lahayn intita ayaa lahaayeen magac ma- magac qa- qaran ayaa ugu weyn inkastoo aad tartanteen muuse biix cabdi een, haddana diyaar ma u tihiin tusaale ahaan adiga haddaan ku weydiiyo dhinacaaga inaad la shaqaysaan oo arrimahan iyo waayahan iyo aragtiyahan aad soo bandhigtay aad kala shaqaysaano waxay ku xiran tahay siduu arrimaheeda u qaato waanu she waan la kulmi doonaa insha allahu tacaala programkee waan tusi doonaa mudnaanta dalku iyo eh, prioritiga dalku u baahaya baanu kala tashan doonaa Eh, waxaan jeclahay inuu kasoo baxo Eh, ma garanaysaa inuu noqdo madaxweyne shacbi doortay maaha madaxweyne xusbi doortay maaha systemkaygu maaha systemkii parliamentary system maaha waa parliament- president system baa weeye isagaa mandate la siiyey isagaa platformkiisa weeye inuu golo dhexe iyo magaranaysa xusbi iyo ku meeraysta maaha waa inuu dadka u dhex dhex u noqdaa
kaasina wuxuu ahaa hogaamiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe oo magaalada hargeysa ugu warramayey waryaheena v o a ismaaciil xuseen farjar
aroorsuuban dhegeystayaal mar kale halka aad warbixinada iyo waraysiga somalilan ku saabsan aad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna hiiraan maamulka degmada buulo berde ayaa markii ugu horeysay tan iyo burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya ku guuleystay inay dib u howlgeliyaan hay-adihii amniga iyo cadaaladda wariyaha v o a da gobolka hiiraan xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya muddo dhowr iyo labaatan sano kadib waxaa dhowaan magaalada buulo burte ka howl bilaabay laamaha cadaaladda iyo amniga oo meesha ka maqnaa muddadii burburka dhinaca booliska ilaa iyo saddex iyo labaatan askari oo isugu jira booliskii hore iyo kuwo cusub ayuu maamulka u diyaariyey inay ka howlgalaan xaafadaha magaalada iyaga oo ku shaqaynaya si mutadawacnimo ah sida uu v o a u sheegay taliyaha saldhigga booliska buulo burte laba xidig leh shuuriye macow xalane degmada buulo burto sagaashan iyo kowdii wixii ka dambeeyey ma lahayn wax buulisa oo shaqeeyo oo degmada u shaqeeya ma lahayn hadda markii la joogo labaatan iyo toddobadii bishii sideedaad ayaanu is- maamulka iyo anagu isu nimid waxaan cilaaminay inaan boolis ka aas-aasna magaalada saddex iyo labaatan nin oo anagu ku jiro ayaan meeshii ka helnay oo booliskii hore ah waan isku soo dugnay sidaasaan ku shaqaynay annaga iyo degmada ku wada shaqaynaynay maxakamadan wax u geynana ma hayna annaga ayaa maxakamadna u ahayn boolisna u ahayn qoraalna u ahayn ka een- een dad kala dirna u ahayn wax walba annaga ayaa u taagnayn haddana sidii baan weli ku wadnaa ee, shaqadu sidaasaan ugu soo diyaargarownay waxa ku shaqaynaana si mudadaawacnimoa maahane wax ilaahay abuurto oon haynoon ku shaqayno ma jiraan ciidamada amisoona raashin bisil aan ka soo qaadanaasaan ku joogna kuna shaqayna booliska ayaa muddadii ay shaqaynayeen waxay qabteen kiisas dacwadeedyo u badan murannada dhulka iyo dhaawacyo fudud sida uu sheegay madaxa dembi baarista saldhigga booliska buulo burte mahad faarax warsame xilligan annaga shaqada bilownay ee, mataqaanaa booliiska qaybta diimbaarista magaalada buliburto waxaan aragnay ee, kiisas ee waaweyn na soo gaaray waxay ahayeen kiisas adiga gaarayo ilaa shan iyo toban kiis ee l- ee, mataqaanaa dacwadooyin xagga dhulka ah iyo toddobo meelood ee, mataqaanaa ah daqaro laisgaarsiiyey amba torrey laisku dhuftay oo ayagana aan u sameynay rafirtooyin aan ugu talagalnay maxkamadda waxaan bilownay dugmiitiyada inaan aruurino haddana gacanta waxaa ku haynaa ilaa labaatan iyo siddeed dugmiiti kiisaskaas ka weyn aan la kulannayna ma jiraan intaan gacanta ku haynay amba shaqadan aan wadnay oo ah amba dad mataqaanaa loo geystay hagga haweenka kufsi amba mataqaanaa dad loo geystay dil amba isrisaasayn xataa dhex marta wuxuu ahay dad adiga de- wada degan eh, mataqaanaa khaleef uu soo dhex galo amba dad wax isku qabsaday risaasayn adiga dhiig kiisas waaweyn ah welina mayna soo marin gudoomiyaha degmada buulo burte cabdi daahir guure ayaa sheegay in ujeeddadoodu ay tahay sidii ay degmada ugu dhammaystiri lahaayeen nidaamka dawliga Ee, waxaan imaaday xafiiska guddoomiyaha oo guddoomiyuhu keligiis uu ka shaqeeya isla markaas ay meesha ka maqan tahay in ciidamo buluusu ay shaqeeyaan meesha ay ka maqan tahay maxkamaddii degmada buulabird maxkamaddii guri- ee, hoygii maxkamadda oo de- aan toddoba iyo labaatanki sana aan la dayac tirin ee, aan dayac tir ku sameynay waxaan diyaarinay qalabkii maxkamadda looga shaqeyn lahay waxaan rabnaa inaan cad- cadaaladdii aan socodsiino waxaan sameynay ciidamadii booliiska oo degmada ka shaqeynayay nambar ka mida booliiskii hore iyo dhallinyarada reer buula burda oo booliiska u diyaarahay ayaan tiro kooban u diyaarinay inay shaqeeyaan ujeeddadaan ka lahayn waxay tahay marka hore haddii aan kugu caddeeyo dee dad haddii mujtamac meel ku nool yihiin ayna cadaalad haysan dee waad ogtahay oo mataqaanaa sida caalamiga oo dadku waa inay buluus helaan ay cadaalad helaan hadday mar meel ku nool yihiin haddii labadaas meesha ka maqan yihiinna wax nadaama ka jiri karaa ma jiraan dadkuna mataqana waxay u baahan yihiin in lagu shaqeeyo oo la diyaariyo oo la wacyigeliyo ayaga u diyaar inay shaqaystaan numberka boliiska wax mushaara ma qaataan cid mataqaanaa wax ku bixinaysa ma jirto aniga ayaa wacyigeliyey aniga ayaa wax u sheegay inaa mataqaanaa ila shaqeeyaan aniga ayaa mataqaanaa idhi waa waa diyaargaroobeynaa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedka waraan ka sugaynaa soo diyaargarooba shaqeeya ee si amniga degmada kala banji loo soo celiyo hadda way furan tahay xafiisyada amniga maalin walba dacwada waa la qaadaa waa la shaqeeyaa degmada buulaburte ayaa waxaa go-doomiyey kooxda al-shabaab ku dhowaad muddo afar sano ka hor xilligaas oo ay ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom ay al-shabaab kala wareegeen degmada xuseen xasan dhaqane v o a buulaburte
soomaalida ku nool london ayaa waxa ay qabtay kulan lacag loogu ururiyey qoysaska soomaaliyeed ee saameynta uu ku yeeshay weerarkii afar iyo tobankii bishii oktoobar ka dhacay magaalada muqdisho kulankaas ayaa waxaa sidoo kale looga dooday ahmiyadda ay leedahay in bulshadu ay ku baraarugto sidii loogu hortegi lahaa weerarada noocaas oo kale ah waryaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warbixintan noo soo diray labada arrin ee ugu muhiimsan ee kulankan loo qabtay ayaa waxa uu ahaa marka horeba in lacago loo ururiyo qoysaska dhibaatooyinka xooggani ay ka soo gaareen weerarkii bahalnimo ee dhacay afar iyo tobankii oktoobar ee dadka faraha badani ay ku le'deen iyo in guud ahaan bulshadu ay ka hadasho khatarta kooxda al-shabaab iyo sida loogu baahan yahay in dadka soomaalidu ay ugu baraarugaan in meel looga soo wada jeedsado falalka argagixisada ee noocan oo kale ah ruqyo ismaaciil waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee fada islington waxa ay sharaxaysaa kulankani iyo ujeeddadiisa wuxuu kulankani ku saabsan yahay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho bisha afariyo tobankeedii oktoobar bishii hore maati badan ay ku dhimatay muqdisho ayaa nagu dhalisay inaan walaaladaha iyaga soomaaliyeed ee muqdisho jooga inta aan dabeetana tusno intii ka hadhay inaan meel walo caalamka ay soomaaliya joogtaba ambaba intii soomaali ku hadasha inaan garab taaganahay baraarujiso soomaalida dhibaatada ka taagan maanta waddankeenii hooyo marka sidaa aawadeeday iminka fundraise baa la samaynayaa wixii iminka ka dambeeya iminkadan baaldiyada carruurta fundraise bay ku samaynaysaa waxaasna si aan ugu gurmano dadkeenii soomaaliyeed ee ku dhibaataysan waddankeena waxaana oo soo tani najiita u tahay dhallinyaradeena soomaaliyeed ee ku nool maanta waddankan ingiriiska ah ambaba caalamka meel kaloo ajaanibaba si u arkaan waalidkood siduu uga fikiraya waddankii iyo dadka ku dhibaataysan si ay iyaguna halkaa uga jaan qaadaan markii fikradahaas oo kale arkaan jamaad maxamed cabdi waa hooyo soomaaliyeed oo ka shaqaysa arrimaha samafalka waxaana ay isku xilqaantay in kulankan uu qabsoomo waxa ay ka sheekaynaysaa weerarkii ka dhacay muqdisho iyo saamaynta uu ku yeeshay iyada iyo dad badan oo ay wada shaqeeyaan oo ku nool magaalada tan london waxaan ahay anigii raakhiya dadkii ka shaqaynay inay maanta dhacdadan iyo isku imaatankan weyn ee aan ku tusayno dareenkeenna buuxa ay ku aadan afar tobankii oktoobar ee wixii ka dhacay magaalada muqdisho oo wax aad iyo aad looga xumaado ama faamilkayga qaar ka mid ah waa ilaa hadda dhallinyarada naga maqan annaga laba ah oo nooga maqan meesha oo ilaa haddana la waayey jirkoodii iyo waxooda dhan ba la waayey sidoo kale xaafadeena waxaa jira dad oo victimita iyo dad aniga isku xiranahay oo walaalaha oo meesha xaafadda degan aabbayaashood ay ku dhinteen waxaa kaloo jiro dadka aan la shaqeeya nin oday ah wiilkiisa ku dhintay oo isla degannahay marka macalinkii dugsiga noo noo akrinaya walaalkii baa ku dhintay marka meel kasta ayay naga taabatay maxaa waye baaxad weyna dhibka ka dhacay muqdisho richard watts oo ah madaxa xarunta dowladda hoose ee deegaanka islington waxa uu ka hadlayaa isna dareenkiisa waxaan hubaa in soomaalida dalkan britain ay lacago badan u ururinayaan qoysaska dhibaatadu ay ka soo gaartay qarxii afar iyo tobankii oktoobar ee muqdisho ka dhacay waxaan ku faraxsanahay in xaruntan aannu ku qabanayno munaasabaddan si ay bulshadu isula wadaagaan sida iyo habka wax looga qaban karo saamaynta ka dhalata weerarada argagixisada waxaannu garab taagannahay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan u k xilligan adag waxyaabaha kale ee kulanka looga hadlay waxaa ka mid ah in qaar fara badan oo ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain lagu dilay soomaaliya xilli ay ku howlanaayeen inay qayb ka qaataan dibudhiska dalkooda qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida ayaana kulankan ka soo qayb galay dadka ka soo qayb galayna waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cadde ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeenna aroornimo oo ay wadajir halkan idinkaga daadihinayeen ibraahim daanduray iyo anigoo ah jaamac frasleh haatanna kenya inkasta oo la shaaciyey in uhura kenyatta uu ku guulaystay doorashadii muranka dhalisay ee madaxweynenimada kenya haddana waxaa socda olole hoose oo ay wadaan mucaaradkii looga adkaaday loolankii madaxweynenimo inay u hogaamiyahooda rayaala odhenga oo haatan dalka dibadda ugu maqan ay madaxweynenimo u dhaariyaan wariyaha v o eda waqooyi bari kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan amuurtaa ku saabsan inoo haya mucaaradka dalkani kenya ayaa waxay wadaan wada hadallo hoose ay ugu talagaleen in maalinta talaadada fooda nagu soo haysa ay ku dhaariyaan raila odinga inuu yahay madaxweynaha shacabka dalkani kenya saraakiishaasi ayaa ilaa iyo iminka waxay gacanta ku hayaan qaabka loo dhaarin doono raila waxayna ka naaqishayaan ilaa iyo iminka hab raaca loo raaci doono hanaankaasi iyo meesha lagu dhaarin doono sidaasina saxaafadda gudaha dalkani kenya waxa uu sheegay norman mayaga oo ka tirsan saraakiisha ugu sarseeshay xisbiga nasa kan waa go-aan ilaa iyo iminka aynu qaadanay waana mid soconay raila waa la dhaarinayaa shacabkana waynu ku soo wargelinaa maalintaasi xisbiga muxafidka dalkani kenya jubilee ilaa iyo iminka kama hadlin hadalladaasi ka soo baxaya xisbiga mucaaradka waxaana soo ifbaxaya in xisbigaasi iminka ay ku mashquulsan yihiin oo keliya soo dhoweynta wafuudo kala duwan oo ka kala imaan doona dunida iyo diyaar garowga dhaarinta madaxweynaha dalkani kenya mudane uhuru kenyatta ururada kala duwan ee bulshada ayaa walaac fara badan ka muujinaya qaabka labadaasi xisbi ilaa iyo iminka ay maskaxdoodu u kala fog tahay iyadoo doorashadiina ay dhammaatay ilaa iyo iminkana qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya ay qulqulatooyin ka socdaan rayla oo jasiiradda zanzibar tegay ayaa ilaa iyo iminka aan la ogeyn waxaa dalka uga baxay balse dadka qaar ayaa tuhunsan in tashiye ay jireen go-aanka qaadashada habka loo dhaarin doono iyo in la dhaarin doono kenya iminka waxay ka gudubtay murugadii dhanka dastuuriga waxayna iminka cagta sii saaraysaa murugo dhanka siyaasadda iyo weliba isqabqabsi fara badan oo ka dhex jira siyaasiyiinta dalkani kenya inta badan kenyaanka ayaa waxay xasuustaan dhacdooyinkii isqabqabsiga lahaa ee ka dhacay dalkani kenya doorashadii labada kun iyo toddobada ka dhacday dalkani kenya taasoo in ka badan kun iyo shan boqol oo qofku dhowaad ay dhibaatooyin kala duwan ku soo gaareen dalkani kenya qaybo badan oo dalkani kenya iminka ka tirsan dareenkaasi waa ka jira balse lama oga xaaladda dalkani kenya waxay ku dambeyn doonto waxaana laga dhowr sugaya oo keliya maalinta dhaarinta madaxweynaha dalkani kenya oo ay ku beegan tahay maalinta talaadada fooda nagu soo hayso maxamed faarax shire v o a garisa subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan si toosa aad uga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan buggan internetka ee v o a somaly com jaamac buule jaamac oo ila daadinaya barnaamijka ayaan ka codsanayaa qodobada warka ugu dar korona hadba intuu wakhtigu noo saamaxo inuu dib noo xusuusiyo jaamac mahadsanid daanduray waddooyinka caasimadda zimbabwe ee xaraara ayaa ilaa iyo shalay ka soconayaan dabaaldeg ay dadku dhigayaan kadib markii uu iscasilay robert mugabe oo xukumayay dalkaasi muddo aad u dheer ku-xigeenka mugabe emerson munangagwa oo lixdii bisha nofembar uu hore mugabe shaqada uga cayriyey ayaa maanta oo arbaca lagu wadaa in loo dhaariyo madaxweynenimada dalkaasi sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan xisbiga talada haye ee sanu b f
mid ka mid ah dadka dabaaldegaya oo la hadlay v o a ayaa sheegay in arrintani ay horumar deg deg tahay shacabka zimbabwe oo aada u faraxsanna waxaa aada uga mahadnaqaynaa ilaah ducadeenna inuu aqbalay waxaana uu sheegay in toddobiyo soddon sano kadib ay madax banaanidoodii heleen aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay jaamac haatana bal xaggii muusiga dhegeystayaashana jaamacow maadaa u soo qabta masaane hahey adiga ayaan ku daayey waa haddee maqalka muusiga ee aad degeysanaysaan dhegeystayaasha ayaanan u daayay
hashageel iyo codka macaan ee xabiib sharaabi dhegaystayaal halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeena aluurnimo halka ayaana ku daynaynaa waxaa si wada jira idinku soo jeedinayay saaka ibraahim xasan daanduley iyo anigoo ah jaamac buula jaamac jaamac farasleh dhinaca soo saaristana waa bashiir abiikan cabdulaahi
hanti maalinkiigalo hananeysan waaye
magare